بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan ahaa oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa waxaan weli ku jirnay baabkii sagaalaad baabu taxriidi calaa talabi alcilmi wa kayfiyati talab isku tirtirsiin la isku tirtirsiinayo cilmigii raadintiisii iyo sida cilmiga loo dalbo waxaan soo gaarnay xadiidkii boqol iyo toddoba iyo tobanaad wacan kathiir bni qaysin waxaa laga weriyey qaala inuu yidhi kuntu jaalisan maca abidardaa waxaan ahaa buu leeyahay mid fadhiya abudardaa iyaan la fadhiya buu leeyahay fii masjidi dimashq masjidka dimashq iyaan la fadhiya buu leeyahay fa jaaءahu rajulun nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa abadardaa inii ji'tuka min madiinati rasuuli sala allahu alay wasalam abudardow waxaan kaaga imid magaaladii rasuulka sala alla ly slama sababtu waa maxay wuxuu leeyahay waa lixadiidin balaganii waa xadiis dartiis buu leeyahay anuga imid madiino oo ay soo gaartay annaka tuxadisuhu can rasuuli illaahi sala alla ly slam oo aada rasuulkii sala lla ly slama ka warinayso si aan aniguna aan kaaga wariyo xadiidkaa oo si toosa aan kaaga wariyo maa ji'tu lixaajatin dan kale uma aana imaanin buu leeyahay dan gaar oo aan wato oo kale oo aan taa aan kuu sheegay ahayn uma aana imaan buu leeyahay qaala wuxuu yidhi abudardaa hadduu yahay markiiuu ninkaa warkiisa maqlay fa innii samictu rasuula allahi sala alla ly slam yaquulu rasuulkii allaan maqlay buu yidhi isagoo leh man salaka tariiqan yatlubu fiihi cilman qofkii qaada jid yatlubu fiihi cilman yatlubu fiihi cilman uu cilmi ku raadinaayo salaka allahu bihi tariiqan alla wuxuu qaadsiiyaa ama u sahlaa cilmigaa sababtiis uu raadinaayo ama wuxuu waafajiyaa inuu qaado tariiqan min turuqi iljanna jidjidadkii jannada ka mid a wa ina almalaa'ikata malaa'igtiina latadacu ajnixatahaa garbaheedii yay raaricisaayoo hoos u dhigtaa iyadoo masalan tawaaducaysa waa lagu fasiraya ridan liaalib ilcilm raalli ahaansho ay raalli ka tahay taalib cilmigi waxa uu raadinayo wa ina alcaalima qofkii cilmiga lahaa layastakfiru lahu waxaa dembi dhaaf alla u weydiiyaa man fi samaawaati waman fi lard waxa cirarka iyo dhulka ku sugan iyo walxiitaanu iska dhaaf wix birrigii joogaye xataa kalluunka oo fii jawfi ilmaa'i biyaha gudahooda ku jira laftiisu waxbuu maarata dambi dhaaf alla uga weydiiyaa qofkii caalimka ahaa wa ina fadla alcaalimi caalimku fadliga uu ka leeyahay ee dheeraadka waa ninka cilmiga maaragtay si gaara ugu go-ay markuu cibaadaadkii asaasiga ahaa iyo sunnooyinkii maarata mu-akadka ahaye uu sameeyo yuu cilmigii barasho iyo barid kusii mashquulaya fadliga uu ka leeyahay dheeraadka uu ka leeyahay kan caabidkaa ee ma aan cilmiga saas ugu dadaalin ee cibaadada aada xoogka u saara wuxuu la mid yahay ka fadli alqamari leylata albadri ka fadli alqamari leylata albadri calaa saa'ir alkawaakib wuxuu la mid yahay ka fadli alqamari leylata albadri calaa saa'ir alkawaakibi sida dayuxu marka uu afariyo tobanaadka yahay uu maaragtay uga fadli badan yahay xidigaha kale oo dhan wa ina alculamaa culimmaduna warathatu alambiyaa ambiyada ayay dhaxleen wa ina alambiyaaa ambiyaduna lam yuwarithuu diinaaran walaa dirhama wax adduunyo ah ma aanay dhaxalsiin oo kama tegin dadka ugama tegin macnaha dinaar iyo dirham ha noqdaane wax lacagtu lacag iska yarba ha noqotee wax ay maarata wax laga dhaxlay oo adduunyaha ma jiraan wa inamaa waratu lcilma cilmi uun bay dadkii dhaxal siiyeen ambiyadu ay alle xaggiisa ka keeneen faman akhadahu qofkii cilmigaa qaata akhada bixadin waafir nasiib dhammaystiran ayuu qaatay qofkaas rawaahu axmed wadaarimiyu wa abu daawuud atirmidiy wa ibnu maaja ayaa xadiidkaa wariyay shiikha kitaabka sharxa wuxuu leeyahay hada alxadiidu xadiidu cadiim buu leeyahy xadiidkan waa xadiis aada u weyn buu leeyahay abudardana tilmaantiisa waxaa ku timid inuu yahay xakiimu hadihi lmilla yacni diintan maarata islaamka inuu xakiim u ahaa macnaha nin xikmad badan uu ahaa xikmad aada u yaqaano waana wax alle uu siiyo ah dhug badan iyo xikmad uu dadka sida loo barbaariyo iyo cilmiga uu u leeyahay dadkana qur-aankuu bari jiray meesha shaam la yidhaahdo yuu joogay axwaal fara badan iyo xagga barbaarinta laga soo wariyey hadalladiisana waxaa ku jira xikmooyin aada u weyn ninkan marka madiine ka yimid ee shaam usoo qasday isagoo xadiis keliya raadinaya hal xadiis keliyuu raadinayaa muxuu yidhi ji'tuka min madiinati rasuuli sal ll slam magaaladii rasuulka sal slam oo madiine ahayd yaan kaaga imid buu yidhi dan kale marka ma keenin oo muxuu yimid wuxuu leeyahay waa lixadiidin balaqanii annaka tuxadiduhu waa xadiis ay soo gaartay inaad rasuulka sal slm ka weerinayso waa himo aada u weyn in qofku uu safar u soo galo uu magaaladii madiinoo fogeyd uu safar ka soo galo iyadoo maaragtay gaadiidku waagaa xoogaa iska maaragtay yaryah taagna daranyah oo muddo laba bilooda uu safar ku soo jiro si uu u maqlo xadiid u maqlo in abudardaa uu rasuulka sal slm ka werinayo waa marka himad aada u sarreysa waa himad xag diineed ah shaki kuma jira taas maaha isqurqurxin iyo waxaas danka ma laha isagu ama dadku maarata ha ku arkaan iyo danka ma laha ammaan danka ma laha waa himad diineed waayo marka iyo alla kacabsi alla ka cabsanaayo iyo raadin uu raadinaayo wixii rasuulka sal slm uu yiri oo ku hadlay iyo raadin uu raadinaayo wixii rasuulku sal slm uu ku hadlay taas waxay ku tusinaysaa marka in cilmiga lagu gaaro uun himadaada oo sarreysa bal ka waran haddii cilmigu iska fudud yahay oo uu kuu dhow yahana oo haddana aadan aadaynin dhinaciisi waa sida hadda muuqatee ah sidaa darteed dadka badankoodu waa wax ma garato waxay iska raacaan uun qofka soo dhawaaqa sababtoo ah si wax loo kala sooco garan maayaan cilmiga kuma dadaalaan marka kuwaasina waa kuwa maarata ceebaysan waxaase ka duwan kuwa cilmiga raadinaya oo ku daalaya kuwaasi waxay mudan yihiin wixii abudardaa uu wariyey uu rasuulka ka wariyey sal ll slama man salaka tariiqan qofkii qaada jid uu yadlubu fiihi cilman uu ku raadinayo salaka allahu bihi tariiqan alla wuxuu qaadsiiyaa jid oo min turuqi ljannati jannada turuqdeedii ka mid a wa ina almalaa'ikata la tadacu ajnixatahaa ridan litaalib cilmi malaa'igtuna garbahoodii ayay maaragta hoos u dhigaan raalli ahaansha ay raalli ka yihiin kii cilmiga raadinaya alxadiid xadiidka dhamaystir buu ku leeyahay manaa waxay raalli ka yihiin malaa'igtu waxa uu sameynaya ninkaas taalib cilmiga ah xadiid kalena waxaa ku jirtay mucallimu alkhayri yastakfiru lahu kullu shay qofka dadka khayrka bara waxaa dembi dhaaf alla u weydiiya wax walba makhluuqaadko dhan macnaha marka waa qofkii maaragtay cilmiga raadiyey oo ku dadaalay waqti waqtiyada ka mid a bal ka waran qofka maalin kasta cilmiga ku dadaalaya bal ka waran midka maarata safar u gelaya cilmiga wuxuu leeyahay shiikha kitaabka sharxay taasi waxay kuu caddaynaysaa munaasabada sheegidda uu sheegay xadiidkan kitaabka aakhirkiisa uu sheego usul imaan ah iyo axaadiista cilmiga markuu ka hadlayay munaasabada marka uu la leeyahay iyo caddaynaysaa buu ku leeyahay tanu maxaa yeelay usuushii iimaanka iyo caqiidadu ee kitaabka loo guntay waxay u baahan tahay in dhib loo maro waxay u baahan tahay maaragtay in lagu camal falo waxay u baahan tahay shaqo waxay u baahan tahay himad sarreysa marka naftaada ha xaqirin buu leeyahay oo ha dhihin cilmigan raadintiisu waa u adagyah culummaduna waa badan yihiin shiikhu marka wuxuu leeya wadaad kitaabka sharxay waxaa dhici karta in maalin la helo adiga lagu baahdo oo dadku ay adiga ku fiirinayaan oo ay u baahan yihiin diinka alle la gaarsiiyo ibnu cabbaas allah ka raali noqda isaga aabihiisbe wuxuu ku dadaali jiray inuu saxaabadii maaragtay ka qeyb qaato meelaha cilmiga ku faafinayaan oo majaalistoodii u raadiyo si uu cilmi u qaato markaasuu nin ansaartii ka miduhu wuxuu ku yidhi haluma warkaale niyahow falnas'al asxaaba nabiyi sal ll ly slam aan saxaabadii rasuulka sal ly slam cilmi ka doonne aan wax weydweydiinne fa inahum alyowma kathiirun maxaa yeele maanta waa badan yihiin fa qaala ninkii ansaarigaha wuxuu yidhi waa cajaban laka horniyu yaabaad leedahay buu yidhi ya bna cabbaas atara annaasa dadkii ma waxaad u malaynaysaa yaxtaajuuna ileyka inay kuu baahan doonaan wa fi nnaasi min asxaabi nabiy sal l slam man taraa adoo maaragtay u jeeda dadkii inay dhex joogaan saxaabadii rasuulka sal slam oo fara badan saxaabada fara badan u jeedo haddaba yaa dadkii dhex dhooban maxaa marka adiga lagaaga baahan yahay yani see lagugu baahanaya adiga ninkii marka ansaariga ahaa inuu ibnu cabbaas la saaxiibo oo cilmigii la raadiyo wuu iska dhaafay ibnu cabbaas laakiin dariiqiisii ku socday ma niyad jebin sanooyin yar baa soo wareegay labaatan sano ha noqoto soddon sano ha noqotee waxaa dhacday in cilmigii ibnu cabbaas loo baahday si weliba ka weyn baahidii loo baahnaa saxaabada waaweyn qaarkood maxaa keena taas marka waa cilmigii faraha badnaa oo uu saxaabada ka qaatay marka malahaadu yaanu ku xumaanin cilmiga sababtoo ah ma garanaysid adigu qofka cilmiga u baahan doona waxaad dhici karta inaad waddan tagto kulligiis wada juhaala oo qof cilmigii yaqaana aan laga helaynin allana wuxuu doonuu qadaraa qadarka allana addoommadiisa waa uu ku diraarsadaa haddii marka qofku aanu cilmi raasikha lahayn oo uu wakhtiguu caadi maaragtay u noolaa uu qaatay oo si maaragtay degan uu ku qaatay oo cilmigaana uu aada usii adkeeyey dee marka xaaladdu saasoo kale ay noqoto loo baahdo dadkii ma anfacayo waxaana dhici kartaba inaad ku dambowdo mararka qaarkood haddii aada maaragtay waxbarashadii ku dadaali weyso ama dadkii waxbarin weyso haddii adiga maaragtay asbaabta cilmiga lagu gaari lahaa ay kulligood ku wada sahlan yihiin oo kuu fudud yihiin oo fahm aada leedahay iyo maaragtay wixii inaad diyaar u tahay laakiin qofku markaa uu iska doorto adduunyo uu cilmigii ka doorto iyo inuu diinkii alla dadka gaarsiiyo shaki kuma jiro inuu mararka qaarkood dambaabayo haddii asagii si gaara loogu baahdo oo wax booskiisii buuxiyo la waayo sidaa darteed shaarixu taama ma sheegin anaa ku daraaya culamada qaarkood waxay yidhaahdaan qofka taalib cilmiga ah ee cilmigii marxalo fiican ka gaaray qabashadiisuna ay u sahlan tahay oo dhex galay wuxuu maaragtay la mid yahay askarigii ummadda waardiinayo oo kale haddii askarigaa mushaar la siiyo si uu waddankii uu difaaco miyuu u furan tahay inuu maaragtay difaacii sameyn waayo qofkii cilmiga dhex galayna wuxuu ku noqdaa farducayn buu ku noqdaa marba hadduu qof wax fahmaya uu yahay oo cilmiga maaragtay inuu barto ay xoog badan tahay oy raajixsan tahay marka farqi baa u dhexeeya wax markii la galo oo gudaha loo galo iyo marka banaanka laga joogo marka qofku hadduu cilmigii xifdiyo waxa uu xifdiyey inuu ummadda u hayo waajib bay ku tahay sida ninkii askariga ahaaba oo ummadda inuu difaaco ay waajibka ugu ahayd shaarixu marka wuxuu leey kitaabka sharxay ummaddan haddii nebi ka dambeeyaa ma jiro nebi moxamed sala alla alay slam laakiin reer banu israa'iil nebi baa u imaan jiray markii nebigii hore uu ka dhinto nebiyadooda marka saas isaga soo daba imaan jireen culummona way lahaayeen laakiin ummaddan culummadii ayaa ambiyadii dhaxashay sidaa darteed waxaad maskaxda soo gashataa fadliga uu cilmigani uu leeyahay iyo malaa'igtii oo dambi dhaaf alle kuu weydiinaysa ilaah u dambi dhaaf dhahaysa qofkan caalimka ah ama cilmiga raadinaya iyo malaa'igtii oo raalli kaa ah iyo inay garbaheeda xataa hoos u dhigayso waxaa kaloo aada maskaxda gashataa hadalkii rasuulka sal slm uu yidhi man salaka طariiqan yaltamisu bi fiihi cilman man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu طariiqan ila ljanna qofkii طariiqaada uu ku raadinayo cilmi alla wuxuu u sahlaa ariiq jannabuu u sahlaa ariiqi uu jannada ku geli laha yuu alla u sahlaa waxaa kaloo maskaxda aad ku haysaa hadalkii rasuulka sal slm uu yidhi ina alculamaaa warahatu alambiyaa culummadu waa kuwa dhaxlay ambiyada waxaad kaloo maskaxda ku haysaa waqtiga ay dhici karto in lagu baahdo ummadda islaamku hadda waa ay ka badan tahay hal milyaar oo muslim way ka badan tahay waxaan umalaynaa milyaarka waa waa bilyan waxa ay dadka qaarkood yihaahdaan haddaba wuxuu leey wadaad kitaabka sharxay tulaabo cilmiga bal bilyankaas tulaabo cilmiga milyankaas ku jiraahu waa intee tiradoodu waa intee haddii runta laga hadlo oo si dhiba dhaba maarata looga hadlo tulaabo cilmiga saxda ahi waa kuwa aada u yar oo naadir ah xoogaagaa yarka ahi ummadda ma ku filan yihiin maya kuma filna buu leeyahay haddii aan malaayiin wax barno oo malaayiin culamaa ay soo baxaan ummadda ma ku filan yihiin maya see marka ugu filan yihiin kuwaan magaalo maarata gaara jooga ama waddan gaara jooga magaalooyin kala duwan jooga wadamaduna hadda waa magaalooyin iyo tuulooyin u qeybsamaan oo boqolaal kun ah marka dadku maadaama ay badan yihiin tulaabo cilmigu way yaraanayaan magaaladii marka uu joogay wadaadku uu ku noolaa oo maarata caasimadda sacuudiga ah oo riyaad la yidhaahdo yuu leeyahay ha ku kadsoomin buu leeyahay yacni xalqooyinka cilmiga ee mashaakilka qaarkood loo tegaayo afartan baa fadhiisa lixdan baa fadhiisa boqol baa la fadhiisa sheikh ama ka badanba yacni ku kedin buu leeyahay taas hana fiirnin buu ku leeyahay ardayda jaamacadaha dhigta waktigan hadda la joogo dhab ahaantii cilmigii wuxuu noqday mid dadkiisu aada u yaryahay buu noqday waxaa dhaba uu leeyahy dadka wax akhriyaa waxaan umalaynaa waa dadka aqoonyahanka iyo dadka u yaqaanahay waa badan yihiin laakiin daalib cilmi maaragtay ku xididaystay cilmigii oo cilmigii si saxa u qaatay culammadii ka qaatay oo ahal u ah inuu dadki diinka gaarsiiyo oo uu macaanidii kitaabka iyo sunnada uu dadkii baro kuwa noocaas oo kale waa yaryihiin laakiin kuwa magac iska wataa waa iska badan yihiin sidaa darteed in la daalo oo himaddu ay sarrayso waa dariiqa maaragtay cilmiga lagu gaari karo iyadoo alla la weydiisanayo waafajin iyo kaalmo naftaadana haqirin buu leeyahy daalib cilmi haddaa taha rasuulku wuxuu yidhi sala alla alay slam laa taxqiranna min almacruufi shay-a waxa wanaagga ah wax ka mid a ha xaqirin oo yacni kula yaraanin marka cilmigii aad raadinaysay macnaha cilmigaa rabtaad raadin kartaa laakiin waxaa muhima inaad cilmigii si caddaana u qaadato cilmigii asoo isku dhex yaacsan ha qaadanin buu ku leeyahay adigu kuma eedaysnid inaada wax ogaanin oo mararka qaarkood wax kaa qarsoomaan oo dee dadku waa kala duwan yihiin qof walbana hadde waxbuu cilmi u yeeshaa waxna waa ka qarsoomaan xataa culammada waaweyn wax muhimkaa waxay tahay inaad cilmigii si lahubo u qaadato tulaabo cilmiga qaarkood yacni waxyaaba fara badan bay la socdaan oo macluumaad fara badan yaa u kaydsan laakiin waa wax isku dhex yaacsanoo aan tartiibsanayn hadduu cilmigii ka hadlo wax uun mushawasha oo aan isku toosnayn buu ku hadlaa dawaabiti ma yaqaano waxaan mawaajiba ama sunna daliilkiisu muxuu yahay sida loo soo daliilsado waxaan ay wax kuu tusinayaan waa sidee in wixii la tacriifiyo oo la qeexo iyo wuxuu xadka uu leeyahay wax dawaabida qofkaasi ma haysto waxaad arkaysaa inuu kan kan dhex gelinayo uu wax isku dhex yaacinayo marka qaarkood waxaa dhici karta in arrintu ay la gaarto inuu axkaam khilaafsan wixii ahlu cilmigu ku ijmaaceen inuu maaragtay sheego ayaa dhici karta maadaama cilmigiisa uusan isku toosnayn ama waxaa dhici karta inuu maaragtay sheego wax daliilkii khilaafsan sidaa darteed waxa munaasabkaa waxay tahay oo habboon oo maaragtay arrin adag ah in cilmigu uu noqdo waxa ugu muhiimsan agdiga agtaada cilmiguna sidiisaba waa waasic ee waxaad ka qaadataa waxa maaragtay ku anfacaya dadkan anfacaya gaar ahaan towxiidka iyo caqiidada maxaa yeelay yacni gudahaadu inuu wax saalixa u noqdo wanaagsan camalkaada daahirkaana u wanaagsanaado kadibna sunnadii la barto sida loo cibaadaysto la barto iyo waxa dadku ay u baahan yihiin oo sunnadii aada baraysid waxay u baahan yihiin oo si alla u caabudi lahaayeen iyo mucaamalaadkoodii ah bilaagu hore marka taas waa ku filanta markii muddo la joogana xoogaa cilmigu waa kuusii ballaaranayaa ilaa aada cilmigi ka qaadato wixii alla kuu qoray wabillahi towfiiq